ka mid ah beeralayda waraabka ku shaqeeya ee degmada Baardheere ee gobolka Gado ayaa markii ugu horeysay ku guulaystay inay ka soo saaraan dalag bariisa dhul beereedyo ay ka waraabiyaan webiga Juba. Tani ayaa lagu sheegay inay tahay tallaabo hor leh oo dhanka horumarinta beeraha ah maadaama beeralayda ay horay ugu tiirsanaayeen dalagyada sida sisinta, galleyda iyo digirta. Soo saarista bariiska ayaa timid kadib dadaallo ay beeralayda sameeyeen iyagoo kaashanaya aqoon kororsi iyo tallaabooyin ku salaysan deegaanka. Qaar ka mid ah beeralayda Baardheere ayaa sheegay in guushani ay dhiirigelin u tahay in la ballaariyo tacabka bariiska.
runtii hawsha tan waxaa bilaabay oo ku dhiiraday oo ku guulaystay hal abuure daahir xasan maxamed markuu arrintaa ayadaa sameeyey oo ku guulaystay qaar ka mida beeralayda degmada ayaa arkay arrintii ayay aad u soo jiidatay kadibna waxay go'aansadeen laftirkoodu inay sameeyaan barnaamijka asaga ay la qaadaan ay dhaqaajiyaan waxayna la baxeen magaca ah dalag bila iskaashatada beeralayda dalag bila shanaad u baahana lacagtayda waxaan u baahana bariiska waa soo saari karna lacagta bariiska waddanka ku ceshino magaalada ku ceshino waxaan u baahanahay tan saliidda inaan ceshino magaalada ku ceshino waxaan u baahanahay tan qamadiga ama burka inaan magaalada ku ceshino waxaan u baahanahay tan sokorta sokorta basiid ayadana waa la abuuri karaa waxaas le inaan ceshinaan u baahanahay si magaalada iyo koritaanka nolosha iyo dadki dadkan cararaya horta hadda go- ka cararaya maxaan ku dhaha degmooyinka ka cararaya oo badaha ku dhammaanaya oo fiijir la'aanta iyo magshantahay yacni wax u muuqda aysan jirin oo qaxaya waxaasoo dhan wax la maamulo kara weeye haddii annaga aan fahanno meesha dhiigbaxa uu nooga socdo arrintan dhiigbax weeyaan waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inay macnadiin samayso qof kasta oo wax qaban karana hadday maamul tahay hadduu oday yahay hadduu beeraley yahay mas-uuliyadda meel kastaba xataa gurigaada ku abuur maalad weyn haddaad deganta xataa maalad weyn haddaad haysato qayb gurigaada ka mid a xataa ku abuur intaa soo korortay aad iyo aad baana u boorinaynaa Een, intaas markaan ka gudbo een, waa in loo gudbo in horumarintii iyo wax soo saarkii beledka in lagu tilaabsado Khubarada deegaanka ayaa tilmaamay in guushani ay muujinayso awoodda dhabta ay leedahay beeralayda Soomaaliyeed haddii la helo taageero iyo tababaro joogto ah.